You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
daraasad lagu sameeyey kalsoonida ay shacabka ku qabaan dowladda soomaaliya iyo shaqadeedii ayaa lagu soo bandhigay magaalada muqdisho iyadoo munaasabad lagu soo bandhigayay daraasadaasi ay kasoo qaybgaleen wasiiro ka socda xukuumadda federaalk ee soomaaliya xildhibaano ka tirsan golaha shacabka wakiilo ka socda xisbiyada siyaasadda dalka iyo la taliyaal ka tirsan xafiisyada madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya daraasada oo ay soo bandhigeen hay-adaha cilmi baarista ee ipsos iyo fisite africa research ayaa si faahfaahsan uga warantay waxa shacabka soomaaliyeed dowladooda iyo hogaankoodii ay ka aaminsan yihiin waxaanay shaaca ka qaaday hoos u dhac muuqda oo ku yimid kalsoonida shacabku ay ku qabeen guud ahaanba hay-adaha dowladda iyo hogaankoodii daraasadan ayay cilmibaaristu sheegtay in aragti ahaan markaasi ay ku saleeyeen dadka kala gedisan ee fikradaha kala duwan la weydiiyey marka leego dhanka amni darada musuq maasuqa si xun isticmaalka dhaqaalaha dalka iyo weliba gaabiska ku yimid kobca dhaqaalihii dalka cabdirasaaq maxamed aadan oo ah gudoomiyaha heedda cilmi baarista ee fisite africa research ayaa madasha daraasada lagu soo bandhigayey waxauu ka sheegay ujeeddada ay cilmi baarista ka lahaayeen ujeeddada aanu ka lahayn waxay ahayd cilmi baaris ballaaran oo aanu ugu talagalnay inaanu ku ogaano kalsoonida shacabka soomaaliyeed ay u qabaan dowladda shacabka soomaaliyeed oo jooga gobollo kala duwan sida matalan garowe cadaado kismaayo baydhabo muqdisho run ahaantii waxaa noo soo baxday madaxweynaha markii la doortoo kale in ilaa boqolkiiba siddeetan iyo toddoba ay kalsooni u haysay sanadka bacdi ayaanu haddana weydiinay kalsoonida waxaad moodaa inay hoos u dhacday ilaa lixdan iyo toddobo ra-isul wasaaraha saasoo kale siddeetan iyo afar meelahaas buu ku bilaabay ilaa iyo hadda lixdan iyo kow buu marahayaa waxyaalahan weydiina waxaa ka mid ah arrimaha amniga oo kale amniga markaad fiiriso gobollada dalka sida galgaduud oo kale waxaad moodaa kalsoonida ilaa boqolkiiba siddeetan inay tahay muqdisho oo kale haddii la fiiriyo dadku waxay dareemahayaan amni darro oo boqolkiiba soddon iyo shan ayaa ku kalsoon in dowladdu ay amniga wax ka qaban taas marka waxay tilmaamaysaa in loo baahan yahay wax laga qabo xagga maxaakimta ama garsoorka oo kale aad buu u liitaa kalsooniyada dadku ay ku qabaan dhanka kale xildhibaan axmed macalin fiqi oo ka mid ah golaha shacabka baarlamanka soomaaliya oo iyagu laftoodaba kalsoonida ay shacabku ku qabeen ay yaraatay ayaa madasha ka sheegay in kalsoonida luntay ee shacabka ay horseedeen arrimo ay ugu horeeyaan dastuurka oo lagu tuntay iyo cadaaladda oo heer hoose gaartay siduu yidhi dastuurka dhulkaa lala degay wax rajaa dadku kama qabaan garsoorkii isagana meeshuu galay waa waacan kabinetkii shaqada qabanaya iyagana meesha la geeyey saddexdii shay oo madaxda laga sugayay saddexduna hadeertaan waxaa weeye dhulkay ku jiraan ayagiina cirkay taagan yihiin dalladay haystaa qofka banaadir jooga wuu la nool yahay subax walbaaba wuxuu la kulmayaa wax ku saabsan dhaqaalaha dhibaato ku saabsan wuxuu la kulmayaa maaragtay amniga wax ku saabsan wuxuu la kulmayaa serviceski dowladda looga baahnaa dekadan dhaqaalaha dadka xamar oo kale aada uga warqabo yacni maraakiibtii ka soo degi jirtay canshuuraha awgood fifty percent hoose u dhaceen security-ga magaaladan muqdisho dhacdadii qalbi dhagax ayaa dhacay oo nin muwaadin oo in wax laga weydiiyo laakiin issues in laga dhigo wixii oo aan la isku qaban duuduubka laga daayo la yidhaahdo ilaalinta sharciga xukun wanaagga corruptionka natiijada daraasadaasi ayaa waxaa lagu sheegay in madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo shacabku ay ku kalsoonaayeen boqolkiiba sannadii kii uu lumiyey boqolkiiba kalsoonidii shacabka ra-iisul wasaaraha dalka xasan cali khayre oo haystay boqolkiiba kalsoonida shacabka sannadii hore ayaa waxa uu lumiyey boqolkiiba kalsoonidii shacabka sida daraasadu ay sheegtay golaha baarlamanka soomaaliya oo haystay boqolkiiba kalsoonida shacabka ayaa lumiyey boqolkiiba kalsoonida dadka uu matelo golaha wasiirada soomaaliya oo boqolkiiba shacabku ay ku kalsoonaayeen sannadii hore kii ayaa hadda lumiyey boqolkiiba kalsoonidii shacabku ku qabay sida daraasadu ay sheegtay natiijada cilmi baarista muqdisho lagu soo bandhigay ayaa hay-adda garsoorka dalka ku sheegtay inay tahay hay-adda lumisay kalsoonida ugu badan ee shacabka marka loo eego heedaha kale ee dowladda iyadoona garsoorka dalka boqolkiiba uu haystay kalsoonidii shacabka uu lumiyey boqolkiiba biliska soomaaliya ayaa waxa uu lumiyey boqolkiiba kalsoonidii shacabkay ku qabeen halka ciidanka milatariga soomaaliyana ay lumiyeen boqolkiiba sida daraasada lagu cadeeyey wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya doctor daahir maxamuud geelle ayaa munaasabada lagu soo bandhigayey cilmi baaristani waxa uu ka sheegay in dowladda soomaaliya ay ogoshahay in la sameeyo cilmi baaris noocan oo kale ah waxaana uu xusay in kalsooni darada ay uga wacan tahay culaysyo gudaha iyo dibadda ah oo isbiirsaday laakiin dowladdu ay ku dadaalayso siduu yidhi soo celinta kalsoonida shacabka ee luntay
laakiin baaritaanka cilmi ahaan dowladda soomaaliya in la sameeyo way waafaqsan tahay wayna la dhacsan tahay dowladda soomaaliya muddadii sanadkii iyo laba sano ku dhow ay shaqaynaysay waxay waajahaysay waxyaabo culus oo aada iyo aada u adag waxdhaqanka ay la xidhiidhaan wax dhaqaalaha ay la xidhiidhaan wax amniga ay la xidhiidhaan wax siyaasadda ay la xidhiidhaan wax siyaasadda gobolka ay la xidhiidhaan waxna siyaasadda caalamiga ay la xidhiidhaan colaysadaas waxay keenayeen himiladii iyo rajadii iyo ballanqaadka dowladda ay ballan qaaday qaybo ka mida in la gaari waayo annaga ka dowlad ahaan telekoomka waxaan ka fiirinaynaa hal weji wejigaas waxa uu yahay kalsooni habka dowladda soomaaliya u socoto gobollada ha kala gedsinaadaan telekoomkooda ha kala gedsinaadaan qaarna waxay muujiyaan dhaliilay muujiyaan qaarna waa ay ka cabsan hamiga iyo dadaalka dadka soo- dowladda soomaaliya waxa uu yahay ay ku shaqaynaysay dowladda la wadaagay in la buuxiyo dadkii til- ay tilmaamaysa daraasadu in kalsoonidoodii ay meesha ka baxday inaan kordhino oo aan meesha gaarsiino dadka dhexdhexaadka ahna aan gaarsiino inaan ku qancino meesha aan wax ku wadno iyo si aan wax u wadno siyaasiyiinta soomaaliya waxay kamid yihiin dadka aan rabno inaan qanacsan haddaan qanacsan weynana aan aanan culoobin haddii la culoobana in la isku simo marka la eego maamul goboleedyada dalka madaxda gobolka banaadir iyo puntland waa kuwa ay shacabkoodii ay ugu kalsooni darada badan yihiin halka madaxda jubbaland iyo koonfur galbeedna ay yihiin kuwa lagu kalsooni badan yahay sida daraasadu ay sheegtay ammaanka dalka marka la eego gobolada daraasada laga sameeyey waxaa ugu amni badan gobolada galguduud iyo nugaal waxaana ugu amni yar gobolada hiiraan iyo banaadir dhanka dhaqaalaha waxaa ugu liita sida daraasadu ay sheegtay gobolada galguduud banaadir iyo hiiraan oo darajooyin isu dhow iyagu ka gaaray dhaqaalo xumida soo wajahday waxaana ugu dhaqaala sareeya nugaal iyo jubbada hoose oo darajo isku mid a iyagu ka gaaray guud ahaanba marka la eego cilmi baaristana waxay si weyn u saamaysay heedaha dowladda oo dhan sida fulinta baarlamaanka garsoorka iyo weliba heedaha amniga dhammaantood waxaanay sheegtay daraasadu inuu ka jiro hoosudhac iyo kalsooni daro ay shacabku ka muujiyeen waxaana xusid mudan in daraasada kalsoonida soomaaliya lagu baaray aysan muujin hay-ad kordhisay kalsoonidii shacabkii ku qabeen sanad ka hor daraasadan ayaa imaanaysa xilli dalka uu ka jiro jahwareer siyaasadeed gaar ahaan marka loo eego khilaafka dowladda dhexe ee soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada dalka iyo doorashooyin xasaasiya oo kusoo foollay qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka ka jira oo madaxweynayaasha hadda talada haya ay doonayaan inay mar kale kursiga baaqi ku sii ahaadaan sbs.com.au